marka iyo nahyigu midba siiquu leeyahay oo lafdi gooniya buu leeyahy oo tusiye xagga macanuhu amarku ka noqonayaa nahyi layska nahiyey kaa la ys amray didkiisa marka diddu shay horta waa maxay maa laa yajtamicu maca shay fi lwujuud waa shayga shayga aanay kulmi karin ayaa diduhu la yidhaahdaa marka shay marka la ys amro kaani wujuudka ku kulmi karin in la yska nahyiyey ayuu amarkaasi xagga macnaha inaga tusinayaa buuri waayo qaacidadii bay farac ka tahay maa laa yatimu lma'muuru ilaa bihi fa huwa ma'muurun waayo qofku shaygii la amray ma samayn karo ilaa uu ka tago ka ka soo horjeeda waayo kalaamriga kasoo horjeedaa ma kulmi karaan fi lwujuud kuma kulmi karaan suurtagal maaha an yafcala alma'muura aw maa umira bihi maca wujuudi diddihi suurtagal maaha maala qof baa waxaa la amray asukuun uskun baan kuuhi iminka amartuka bisukuun fahal yumkin an tatruka sukuna an tafcala sukuna ilaa bitarki اlxaraka mayay suurtagal tahay sukuunta iyo xasiloonida dhaqdhaqaaq la-aanta lagu amray inaad samaysada amarkaa u hoggaansanto adoon xarakadii dhaqdhaqaaqii ka tegin suurtagal maaha oo asukuun iyo alxaraka did bay isu yihiin oo laa yajtamicaani fi lwujuud wujuud kuma kulmi karaan suurtagal maaha an yakuuna ashay lwaaxidu saakinan mutaxarikan fii aanin waaxidin min wajhin waaxidin inuu shay quri noqdo mid taagan haddana dhaqdhaqaaqaya wakti qura iyo dhinac qura marka laga eego suurtagal maaha walihaada laa yatimu ficlu lma'muuri ilaa bitarkiha didihi shaygii la ys amray samayntiisu ma ma dhamaystirmayso ma suurtoobayso ilaa laga taga kaga soo horjeeda walihaada alamru bishay xagga macnaha muxuu tusinayaa wuxuu tusinayaa annahyi can didihi buu tusinayaa in ka ka soo horjeeda laysu diiday xagga macnahaanu kaa tusinaya xagga lafdiga maaha fain kaana hadduu yahay daba dalika alamru amarkaasi waajiban mid wujuub tusinaaya oo shaygaa lays amray hadduu yahay dalika alamru ee alma'muuru kaa lays amray hadduu yahay waajiban kaana wuxuu noqonayaa annahyu nahyiga can didihi didkiisa layska nahyi calaa sabiili lwujuub isagona mid u dhaca yaani calaa sabiili taxriim buu ujeeda oo nahyiga didkiisa layska nahyeyna isna taxriim buu faa'iideynaya oo maalan shay baa lagu amray amar waajibin keensanaya amarkaasi muxuu tusinayaa shayga ka soo horjeeda in lagaa nahyey nahyi ee taxriim keensanaya walihaada sharaxa waxaa ku qoran halkaa calaa sabiili lwujuub halkan ay ku qoran tahay calaa sabiili taxriim baa ku qoran oo amarka shayga lays amray amar waajibin keensanaya wuxuu xagga macnaha inaga tusinayaa nahyi layska nahyey ka ka soo horjeeda nahyi keensanaya taxriim wain kaana hadduu yahay nadban kaa lays amray hadduu sunno yahayna kaana wuxuu noqonayaa annahyu nahyiga can didii layska nahyi calaa sabiili nadbi iyo calaa sabiili lkaraaha mid makruuha oo si karaaha laay ku jirto laysaga nahyi oo shaygan lagu amray ee aanad samayn karin ilaa didkiisa aad ka tagto amarka lagu amray hadduu sunnunimo faa'iideynayo tusinta uu amarkaasi tusinayo ka ka soo horjeeda in lagaa nahiyeyna waxay noqonaysaa yani calaa sabiili nad ama nahyigaasina wuxuu noqonayaa na nahyi karaaha faa'iideynaya walaada sharax baa ku qoran halkan camdidiya calaa sabiili karaaha baa ku qoran waana se maqsuudku yahay xataa matniga maruu ku yaal wa min asxaabina waxaa ka mida bu uhi shaaficiyadu ujeedaa man qaala mid yidhi laysa ma ahan in alamru amarkii bisha ee lays amray binahyi nahyi ma ahaan can didihi didkiisa layska nahyey wa huwa qowlkan bacdu lasxaab ay yidhaahdeen qowlu lmuctasilati weeye waa muctasilada qowlkooda waxa yidhaha alamru bishay laysa nahyan can didihi marka hadday u jeedaan min jihati lafdi waxaanu leenahay ahlan wasahlan wamarxaban bikum wa antum musiibuun haddaad leedihiin amarkal shay lays amray maaha dhawaaq lagu dhawaaqay nahyi la yska nahiyey ka ka soo horjeeda waad saxsantihi oo amarka iyo nahyigu laba siiqoo kala duwan bay leeyihin oo lafdu اlamri gayru lafdi الnahyi markaa qofka yidhahdo alamru bishay laysa nahyan can diddihi hadduu ujeedo min xayثu lafd maaha oo marka shay lays amro maaha in lagu dhawaaqay kii ka soo horjeeday in layska nahyey waxaanu lena waa sax taas waana sida ay u badan tahay inay ujeedaan waayo maxaa xujo ay ka dhigteen waxay yidhaahdeen bixujati ikhtilaafi siiqati اlamri wa siiqati الnahyi oo in alamru bishay nahyan can diddi aanu in waxa u daliila dee siiqada amarka iyo siiqada nahyigaa kala duwan oo siiqatu اlamri waa ifcal siiqatu nahyina waa maxay laa tafcal markaa see loo odhan karaa ifcal baa laa tafcal la mida oo ifcal iyo laa tafcal waa isku mid see loo odhan karaa amaa hadday ujeedaan waxaanu leenahay saa markaad leedihiin dee saas waa sax taasina radin annaga nagu noqon mayso oo annagu marka horeba uma jeedno alamru bishay waa nahyi waa nahyun can diddihi min xaysu lafdu ee maxaan ujeednaa min jihati almacna sida mualifku u caddeeyey waidaa amara bishayin kana dalika nahyan can diddihi min jihati almacnaa oo uu faa'ideynaya weyaan macnuhu oo amarka shay lays amray waxaa laga faa'iidaysanayaa ama laga fahmayaa in layska nahiyey ka ka soo horjeeda liannahu shaygii lays amray baan la samayn karin ilaa laga taga ka ka soo horjeeda oo saa waxaan ley lannu laa yutawasalu bificli lmaamuur ilaa bitirki bitarki diddihi lama gaari karo kii lays amray samayntiisa ilaa laga taga ka kasoo horjeeda oo salaadee lama tukan karo ilaa waxa ka soo horjeeda layska daayo salaad maxaa ka soo horjeeda dee mufsidaadka waxyaaba salaada buriya wa kadalika soom lama samayn karo ilaa adudaadiisa waxyaabaa ka soo horjeeda ilaa laga tago wahaakada masaladani markaa waxa ay cilaaqo la leedahay masalada kalaamka kalaamku ma lafdiga iyo macnaha mise waa macnaha qura qolooyinka qaba kalaamku inuu macnaha qura yahay min alashcariyati walmaaturidiyati waxa ay leeyihiin waxay amarka u qaybiyaan amar lafdiya iyo amar nafsiya bay uqaybiyaan waxaana dee ay leeyihiin si hore aynu usoo marray amarku siiqa ma laha walihaada waxay yidhaahdaan alamru bishay waa caynu nahyi can diddi amarka shay lays amray nahyiga didkiisa layska nahyay laftiisiiba weeye ila iyagu siiqaba uma yeelayaane macaanidana dee siiqa ayaa kala sooca oo kala duwan siiqana uma yeelayaan amarkii iyo nahyigii midnaba waayo oo siiqadaasibaa amarkiiya ma odhanayaane amarku waa macnuhun bay leeyihin siiqadana waa siiqadana waa xikaaya ama waa cibaara can can ilmacna can ilamri oo macnaha ah amarka laftiisii maaha iyadu wakadalika siiqada nahyiga odhan maayaan waa nahyi maxay odhanayaan nahyigu waa macnaha siiqadanina waa maxay waa cibaara oo xikaaya can eesh can inahyi oo wax laga cabira ama lagaga xikaayooday nahyigii saasay odhanayaan wa hada bailun kalaamku waa lafdiga iyo macnahooda socdaa kalaam la idhaahdaa wa calaa hada amarkuna siiqu leey nahyiguna siiqu leeyi siiqada amarka iyo siiqada nahyiguna waa kala duwan yihin lamana odhan karo alamru bishay waa nahyun can cayni diddihi lama odhan karo ee waxaa la odhan karaa alamru bishay waa nahyun can diddihi min jihati lmacnaa baa la odhan karaa sida shiiraaziba waxa weeyaan u yidhi shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacala waa ka yidhaahdaa wataxqiiqu ana wujuba biariiqi luzuumi alcaqli laa biariiqi qasdi alaamiri marka la leeyahay alamru bishay waa nahyun can diddi waxaa looga jeedaa xagga laazimitaanka caqliga ah marka shay lays amro caqlan maxaa ka laazimaysa oo ka dhalanaysa in laysu diiday ka ka soo horjeeda waayo kii lays amray lama samayn karo ilaa laga tago ka ka soo horjeeda ee ma aha aamirka laftiisa u qasdiyey nahyiga u qasdiyey oooo markuu lahaa waxa weeyaan maalan uskun ayaa waxa u qasdiyey laa tataxarak waxaa laga yaabaa laa tataxarak inaan imaankiisaba kusoo dhicin isaga ee inuu ciddaa xarako fara uun qasdigiisuu ahaa laakiin caqlan maxaa ka laazimaya hadalkiisa uskun in laga tago maxay tarku الحركة أو النهي عن الحركة ولهذا وحوري بل الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه حديث كرت عدة فعل عدة أمريسا إن فعل كاس إن عدة كدلبان وقصدية لكن لوازمتي سيوحبا كحران أما كدلان آية أنا أبقصدين بقى وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها وإن كان ممن يجوس عليه الغفلة وقد لا تخطر بقلبه لوازم مجموع الفتاوى مجلد كلواتنات صفحة بقول يكوبي اللحدا بهذا الكاكويري والدليل يقول وحا الدليل على ما قلنا وحا نري أنه لا يتوصل وإن لقارك كرين إلى فعل المأمور به شيء ليس أمري سمين تيسا إلا بترك الضد كي كسور جدين لقد تقمو يعني مركا أمر كي محاكا لازم يسا عقلا inka ka soo horjeeda laysu diiday oo laga tago fa huwa amarku yacnaa binisbati ilaa annahyi marka nahyiga loo eego can diddi layska nahyi ka tahaarati weeye tahaaradii fi salaati ee binisbati ila asalaa marka salaada loo eego oo amarka salaada lays amray muxuu keensanayaa dee amar lays amray tahaaradii iyo nahyi layska nahyo in lagu tukado maxay alxadath wabimanzilati طahaara liلsalaa wakadalika satru اlcawra qofka laa yumkinu ficlu الsalaa ila bitaqadumi طahaara salaad inuu sameeyaa kama ansaxayso salaad sharciya ilaa طahaara inay hormarta mooyaane marka sidaasoo kale qofkii shay la amray shaygii ma samayn karo ilaa ay hormarto inuu ka tago wixii ka soo horjeeday mooyaane marka haddii mid quri uu ka soo horjeedo waa inuu kaa ka tago haddii ay ka soo horjeedaan kuwo badanna kuwaas oo dhan waa inuu ka tago faslun fa ama idaa umira haddii la amro miyaa ama fa idaa amara hadduu amro miyaa shaaricu ee almukalafa biijtinaabi shayin shay ka fogaanshihi walaa yumkinu aanay suurtoobina alijtinaabu fogaansho aanu suurtoobin ijtinaabu shay almaamuur bilijtinaabi canhu lays amre in laga fogaado ilaa biijtinaabi gayri shay kale in laga fogaado mooyaane fa haadaa kaasi calaa darbayn ee calaa noocayn waa laba nooc waa qaacidadii hore cagsigeeda qaacidada hore maxay ahayd maa laa yatimu almaamuuru ilaa bificl maamuur ilaa bificli soo may ahayd tanna waa cagsiga oo maa laa yatimu tarku lmanhiyi canhu ilaa bitarkihi waa waxa aan laga tegi karin wixii layska nahiyey ilaa isaga in laga taga mooyaane shaygii layska nahiyey ka tegistiisa waxay ku xidhantay shay kale ka tegistiisa markaa shaygaa kale in laga tagaa maxay noqonaysaa xukunkeed muxuu noqonayaa oo qofkii mukalafka ah waxaa ka tag baa lagu yidhi waxaa la amray wax inuu ka tago wixiina kama tegi karo ilaa wax kale u ka tago amarka la amray waxaa inuu ka tagaa miyuu yahay isla markaa amar la amray inuu ka tago waxaa kale ee wixii ka tegistiisa la amray ka tegistiisu ay kaga xidhantay waayo mithaalu daalika waxaa lagugu yidhi utruki alxaraka ama daci alxaraka war dhaqdhaqaaqa daa baa lagu yidhi ama waxaaba lagugu uri maalan uskut aamus hadalka daa soo maha ama waxaa lagugu uri takalam miyaad noqon kartaa mid hadla ilaa aada aamuskii ka tagto taasi tii hore tusaale u tahy miyaad noqon kartaa mid aamuso hadalkii ka taga miyaad noqon kartaa mid aamusa ilaa inaad hadalkii ka tagta mooyaane marka amarka lagu amray aamusku miyuu yahay amar lagu amray tarku lkalaam hadalkii inaad ka tagto wuxuu ihi tafsiil baa ku jira waa cala darbayn markaa masaladani intaanan tafsiilkiisa u gelin marka hore gunteeda marka la eego laba suura yeelna suurada kood waxay tahay muqadimaat lmuxaram shayga xaaraanta muqadimaadkiisa alamru bitarki اxaraami wa amru bitarki muqadimaatihi walaa khilaaf fi dalika taa iyada meel nagaga tiri amarka lays amray in shayga xaaraanta laga tagaa waa amar lays amray in laga taga muqadimaadkiisa waxyaabaha hordhaca u ah wasaa'ilka u ah وهذا لا خلاف فيه مثلا الأمر بترك الزنا وأمر بترك مقدمات الزنا وأسبابه وأمر بترك أسبابه وهذا لا خلاف فيه تاهم مودن تتفصيلك وكتشرا إني تاي suurada labada masaladu ay yeelanaysa waxa weeye idaa umira almukallafu bitarki amrin walaa yumkinuhu tarkuhu ilaa bitarki mubaaxin walaa yumkinuhu tarku ilaa bitarki mubaaxin qofkii mukallafka waxaa la amray shay inuu ka tago shaygaa kama tegi karo ilaa uu ka tago mid kaloo mubaaxa shaygaa kama tegi karo ilaa uu ka tago mid kale oo mubaaxa tusaalayaashana waynu ka arki doonaa insha allah markaa qaacidaen suuradaa dambey ku saabsan tahay idaa kaana laa yumkinu tarku maa umira bitarkihi ilaa bitarki mubaaxin haddii shaygii laisamray ka tegistiisa aan laga tegi karin oon amarkaa la fulin karin ilaa mid mubaaxa laga taga mooyaane kaa mubaaxa in laga taga in la is amray miyuu amarkaasi noqonayaa amarkaa asalkaa la isamray in laga tago wa calaa darbayn buu ihi axaduhumaa an yakuuna inuu ahaado fi ijtinaabi اljamiic waxoo dhan in laga tago inuu ku sugnaado jamiice shaygii la isamray ka tegistiisa iyo shaygii mubaaxa ahaa ee ilaa isaga laga tago kaa kale aan laga tegi karin mashaqatu mashaqa inay ku sugan tahay oo shaygii la yidhi ka taga iyo ashyaadii kale ka tegistiisu ay ku xidhantay mubaaxaadka ahaydba in laga taga mashaqa ku sugan culays iyo kadeed ma mubaaxaadkii baa laga tegaya xaaladdaa si shi shaygii xaaraanta ahana looga tago mise shaygii xaaraanta ahaabaa la yska samaynayaa si mubaaxaadkaa aan looga tegin ka tegistooda mashaqa ay ku jirto fa yasqutu waa dhacaya buri xukmu lmuxarami shaygii xaaraanta ahaa xukumkiisii baa dhacaaya fiihi ay fi lamr amarkaa dhexdiisa uu ku lahaa oo shaygii xaaraanta ahaa ayaa mubaax isu bedelaya shaygii xaaraantaha ka tegistiisa waxay ku xidhantay in laga tago ashyaa mubaaxa ashyaada mubaaxa ka tegistoodana mashaqaa ku jirta marka mashaqadaas sababteed mubaaxaadkii laga tegi maaye shaygii xaaraanta ahaabaa xurmadiisi ay dhacaysa xalaal isu bedelaya fa yasqutu waa dhacaya canhu mukalafkii maxaa ka dhacaya fardu lijtinaabi fogaanshihii la amray inuu shaygaa xaaraantaa ka fogaado faralnimadiisii ayaa dhacaysa fogaanshuhu faralnimadu faralhabaa dhacaysa tusaale wa huwa kaasi kamaa idaa waqaca waa sidaa hadduu dhaco filmaa-i biyihii uu ku dhaco alkahiiri ee faraha badnaa najaasatu najaasa ay ku dhacdo aw ikhtaladat ama ay ku dhex darsanto ukhtuu walaashi binisaai beledin kabiir beled weyn dumarkood ay ku dumarkii ay ku dhex darsanto oon lala kala sooci aanu ka garanahayn dee oo iminka najaasada in laga tago waa la samray soo maha najaasadina lagama tegi karo ilaa biyaha kale ay ku dhex darsantay laga tago biyihiina biyo badan mar hadday yihiin ka tegistooda waa mashaqo markaa najaasada ka tegistii la is-amray in laga tago oo laga fogaado ayaa dhacaysa biyii ay ku dhex darsantay markaa waa la iska isticmaalaya laga tegi maayo waayo ninku walaashii inuu guursado waa arrin xaaraana oo la amray inuu ka tago kamana tegi karo ilaa beled dhan dumarka jooga guursashadooda uu ka tago dumarkaa guursashadooda waa mubaax ilaa mubaaxa uu ka tago shaygan xaaraanta oo aa nikaaxu ukhtii kama tegi karo in la yidhaahdo adduunyaday walaasha ku dhex baxsatay oo dumarka adduunyada ka garan maysidaa haba guursanna waa mashaqo ama beled weyn tusaalahaan in haa waddankan ba ha ka guursanin ama magaaladan weynba ha ka guursanin gebigeedaba arrintaa mashaqa ayaa ku jirta marka wuu iska guursan karaa maaha macnaheedu walaashiiba xalaal u noqonaysa ee dumarka beledka inuu ka guursadaba xalaal u noqonaysa buu ujeedaa mualifku waayo shaygii mubaaxa ahaa ee shaygaa xaaraanta ah ka tegistiisu ay ku xidhantay ayaa in laga tagaa mashaqo ay noqotay shareecadana maxaa lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaana rafcu lmashaqa wamaa jacala calaykum fi اdiini min xaraj iyo yuriidu اllahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum alcusr waxaa la mida masaa'il badan baa tusaale loogu soo qaadan karaa ka waran haddii foosta biyaa lagu shubo laba dhibcood oo caano gabadh laga soo lisee ma la odhanayaa dadka foostada ka cabo oo dhan tahbut lahum axkaamu radaac gabadhaasi hooye u noqonaysa kadalika waxaa la mid a dhibco khamriya haddii biyo badan lagu daro waayo laakiin mithaalkani laa yastaqiim mithaalka hore biyaha ku saabsani laa yastaqiimu maca shaaficiyati fi fiqihim waayo haddii ay biyuhu mithaalka xaggii qeybtiisa dambe weeye halkiisaan ugu tegi insha allah iska daa halkiisa dambea lagu fahmayaa falaa yumnacu la diidi maayo min alwuduu'i weysaysi bilmaa biyaha lagu weysaysta laysu diidi maayo oo la odhan maayo najaasadii lagama tegi karo ilaa biyaha laga tago marka biyaha in laga tagaa waa waajib la odhan maayo mashaqada arrintaa ka dhalanaysa awgeed walaa min nikaaxi nisaai dalika albaladi walaa yumnacu la diidi maayo ninkaa loo diidi maayo min nikaaxi nisaai dalika albaladi beledka dumarkiisa inuu guursado loo diidi maayo waayo liwujuudi اlmashaqa wاlmashaqatu tajlibu taysiir sida adilada shareecadu ay tusinayso wathani nooca labaad an laa yakuuna waa inaanu ku sugnaan fi ijtinaabi اljamiici dhammaan in laga fogaado dhammaan oo ah shaygii la yidhi ka fogaada marka hore iyo shaygii mubaaxa ah ee ka fogaanshihiisu uu ku xidhnaaday in isaga laga fogaado mashaqatu mashaqa inaanay ahaan fa hada kan calaa darbayni wey waa laba nooc oo shaygii la yidhi ka fogaada in laga fogaada waxay nagaga xidhantay inaynu shay mubaaxa ka fogaadno shaygaa mubaaxa haddii aynu iska daynana wax mashaqa ay ka dhalan mayso iska dayntiisa laba nooc uu qaybsamayaa buu hi xaduha midkood an yakuuna way noqdo almuxaramu shayga xaaraan tahay mukhtalitan mid ku dhex jira bilmubaaxi oo lama kala sooci karo laa yumkinu tamyiizu baynahuma wadalika anajaasati waa sida najaasadii filmaay xaalo biyii ay ku dhacday alqaliili ee yaraa waaljaariyati iyo addoontii almushtarakati ee had mid u dhaxaysa bayna arajuleyni laba nin laba nin ay shuraako ku yihiin oo suurtagal miyay tahay biyaha yar ee najaasa ay ku dhacday ila biyuhu madda biyahaasi waxa weeyaan suurtagal maa najaasada in laga soocee in biyihiina la isticmaalo najaasadina in laga tagaa may suurtagal suurtagal maaha marka waa in biyihii laga tago si najaasadii la yidhi ka tagal ka tegisteedu ay u suurtowdo miyay suurtagal tahay addoontii labada nin ay wada lahaayeen qeybta ninka kale leeyahay isticmaalkeedii ninku inuu ka tagaa miyay suurtagalta ilaa qeybtiisa isticmaalkeedii uu ka tago xagga wadciga iyo galmada suurtagal maaha marka xisadiisa ama qeybtiisa iyo qeybta kaleba inuu u galmoodo inuu ka taga ayaa waajib waayo in la kala soocaan suurtagalahay xisatu laa tatamayas can xisati shariikihi de oo ma odhan karo anuu addoonta qeybtaydii baan jimaaca aduna qeybtaada jimaac dee ma odhan karo waa qof qura un marka inuu jimaaceedaba mid waliba iska daayo weeye ilaa ay dhinac raacayso waayo laa yumkin tarku najaasati ila bitarki ilmaa walaysa fi tarki ilmaai mashaqa maadaama biyo yar ay yihiin laga maarmi karo wayajibu tarku waطci aljaariyati اlmushtaraka waayo tarku waطcihaa waa mashaqa ay ku jirta maaha qeybtiisa iyo qeybta kalena ma kala sooci karo marka mithaalka waa qeybta dambe aynu lahayn ishkaal baa ku jira marka fiqiga shaaficiyada loo eego laa yastaqiim oo biyaha yaro najaasa ay ku dhacday cinda shaaficiya waa maxay ya waa najaas madaahibta qaarkood baa mithaalkan uu mustaqiim noqonaysa madhabka xanafiyada oo kale odhaya biyihii najaasadu ay ku dhacday biyihii najaas ma aha oo najaasadu mujaawir bay la tahay lakiin shaaficiyadu waxay leeyihin biyaha yar mar hadday najaasa ay ku dhacdo ama ha bedesho ama yaanay bedeline bimujarad alwuquuc bay biyuhu ku najaasoobayaan marka biyaha laftoodii waaba najaaso oo aan la odhan karin waa mubaax najaasadii xaaraantahayd ka tegisteedu ay nagaga xidhantay laakiin amhilada sida hore aynu kutubtii hore ku sheegnay taqriibun baa looga jeedaa in masalada fahamka loo soo dhoweeyo walihaada waxba lama ictiraado wathaani nooca labaad waxa weeye an yakuuna inuu noqdo shaygaasi mubaaxa ah shaygii xaaraantaa ka tegistiisu ay nagaga xidhantay ee ka tegistiisana aanay mashaqa ku jirin ayra hayra mukhtalitin inuu noqdo hayra mukhtalitin midaan ku dhex jirin shayga kale oo ay suurtagal tahay in la kala sooco ilaa annahu se yeeshe laa yucrafu la garan maayo almubaaxu kii mubaaxa bicayni laftiisii la garan maayo waa la kala sooci karaa laakiin kii mubaaxa laftiisii baan la garanayn fa hada kani calaa darbayni waa laba nooc darbuna yajuusu ay bannaan tahay fiihi dhexdiisa ataxari in la dadaalo oo la ijtihaado oo kii mubaaxa ijtihaad lagu soo saaro deetana ka mubaaxa la isticmaalo kii kale la iskaga tago wahuwa isagu kalmaay waa sida biyaha aahira ee daahirka ida shtabaha haddii biyahaasi ay u ekaadaan bilmaai najis biyo najaasa fayataxaraa fiihi manaa taxari buu samaynayaa buu yihi oo kay ula badato biyihii daahirka inay yihiin ayuu isticmaalayaa oo iminka biyihii najaastaa lagama tegi karo ilaa biyaha daahirkaa laga tago biyihii daahirkaa ka tegistooda mashaqa kuma jirto biyihii daahirka iyo kuwii najaasta iskuma iskuma jiraan oo midba weel buu ku jiraa laakiin waxaan la garanahayn ma kuwa weelkan ku jiraa kuwii daahirkaa mise kuwa weelan ku jiraa kuwii najaasta ahe laakiin maxaa suurtagala waxaa suurtagala in la sameeyo taxari ayaa suurtagala oo kuwa ay ula badato kuwii daahirkaa inay yihiin uu ku weysaysto kuwa kalena uu iska daayo marka xaaladan laa yajib tarku ljamiic in laga wada tagaa waajib maaha ee waxaa laga tegayaa kuwa loo badiyo inay najaasiyin kuwii kale waa la isticmaalaya wa darbun iyo nooco laa yajuusu aanay banaanayn fiihi dhexdiisa ataxari baan banaanayn oo isagoo alukhtu walaashii weeye ida ikhtaladat haddii ay walaashii kaga khaldanto biajanabiya walmaaw iyo biyihii ida ishtabaha hadduu uga ekaado bilbawli kaadi fa yajib waxaa waajiba ijtinaabu ljamiici dhammaanba in laga fogaado waayo marka koowaad la soco walaashii inuu ka tago oo aanu guursani waa arrin la amray gabadh ajanabiya ama dumar maxsuuraada oo kooban oo ajanabi isaga ka ah ayay kaga khaldantay suurtagal maa inuu iska ilaaliyo guurka walaashii ilaa kuwaa guurkooda oo ka tago kuwaasina mar hadday koobayiin guurkooda inuu iska daayo mashaqa kuma jirto walaashii iyo dumarkaasina wax isku ikhtilaaday sida caaniye biyo maaha ashkhaas bay kala yihin laakiin taxari baan la samayn karin oo arrin lagu ijtihaadi kara maaha oo maxaan loogu ijtihaadi karin waxaan loogu ijtihaadi karin alaslu fi labdaac walfuruuj waa alxurma furuujta maxaa asal u ah inay xaaraan tahay baa asal u ah walihaada hadduu ishtibaah dhaco dhinaca asalkaa la raacaya oo xaaraannimada ah ayib waayo biyihii haddii kaadi ay uga ekaadaan weelkan kaadi baa ku jirta weelkanna biyo kaadii waa waa baluna munqaticu raayixa xaggii midab ahaana biyi urna aan lahayn kaadi inu ka tago waa waajib kaadiina kama tegi karo ilaa biyaha u ka tago inuu biyaha iskaga tagaana waa suurtowdaa oo mashaqa kuma jirto kaadidii iyo biyihiina wax isku dhex jira ma aha oo wax kala soocan laakiin taxari lama samayn karo laguma ijtihaadi karo maxaa loogu ijtihaadi karin sida fiqiga aynu ku soo marray waxaa taxariga lagu samaynayo iyo ijtihaadka lagu kala soocayo maxaa shardi u ah waxaa shardi a asal mubaaxa inuu leeyahy asal mubaaxa inuu leeyahy walihaadaabaa biyihii najaasadu ay ku dhacday iyo biyihii daahirka ah ee isu ekaaday ijtihaad lagu samaynaya waayo biyaha najaasadu ay ku dhacday maxay leeyihin asal daahira bay leeyihin laakiin kaadidii iyo biyihii ijtihaad laguma kala sooci karo waayo kaadidu ma laha asal mubaaxa ma laha waa shay najaasa oo xaaraana walihaada xalku muxuu noqonaya fayajib waxaa waajiba ijtinaabu ljamiic waxoo dhan inuu ka wada tago ayaa waajiba waayo in sha allah masalada darsiga berri waa khulaaso yar baynu ku samayn doonaa waayo taqsiimaadkeeda ayaa fara badan wallahu aclam w sal lla ala nabiyina mxamedi